madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shalay danjiro cusub u magacaabay soomaaliya kaasoo marka la ansixiyo bedeli doona danjiri donald iyo mota oo xilkaasi hayay tan iyo bishii oktoobar ee sanadka laba kun iyo sideed toban madaxweyne biden ayaa magacaabay larry andrew junior oo ah rugcadaa muddo badan usoo shaqaynayay wasaaradda arrimaha dibadda andre ayaa waxaa hore usoo noqday safiirka maraykanka ee jabuuti intii u dhexeysay november laba kun toddobiyo toban ilaa iyo january laba kun kow iyo labaatan isagoo laba kun afar iyo tobankii ilaa iyo laba kun toddobiyo tobankiina soo noqday safiirka maraykanka ee dalka mauritania andre ayaa ka mid ahaa sagaal magac oo shalay aqalka cad uu ku dhawaaqay kuwaas oo badankooda safiiro u noqon doona dalal ku yaala qaaradda afrika safiirada ayaa waxay u baahnaan doonaan ansixinta aqalka sanadka maraykanka